Amarkun waxaa dowlada hoose ee degmada Baydhabo ayaa laga amaray inay ku guuraan dhulka xarumo danta guud gaar ahaan dhulka banaan ee deegaanka barwaaqo. Agaasimaha Waaxda Howlaha Guud iyo Guryeynta degmada Baydhabo Xasan Macalin oo la hadlay warbaahinta ayaa lagu wadaagay awaamiirta iyo hasaaran maamulka degmada Baydhabo u soconaanqo wadiya in waqti ku koobnayo kabanayanga.
barwaago barwaago one iyo two iyo three ma jiraan aha dhulal oo binaw oo dowladda lato oo danguud eh oo qorshaysan oo way leeraawayso goola hilan qorshay kuma dayin oo may leeraawayso dhulal danguud eh oo iskool m c h iyo adeeg bulshaa marka dhulkaasay binaawi dad badana way maleeyahayana meele inay isku binawta oo dhankaas isku ooda isku dhisadaa isku waaladow marka arrintaasay wayn aragaan ahaa arrin oo dhulboob eh oo way leeraawaysaa ilan dhulada macnaha iidangnayna gabna dowladda hoosena inayn koyna oo aad isku oodata way kudhukandaynaada buuba hayta Ee, arrintaasay weynan aha bulshada iyo dadku oo barwaaga teedahayanoo way leeraawaysa isku gedkoosadahayan weynan aha ee, arrintaasay dowladda diidi mamnuucu oo lageli kaargoona tilaabo sharci lagu gaado doona Ee, dadka shakhsiyaadka gaarka iyo ganacsatada bulsho وصل ريبان دولكاسي لنغالا لكن لم فسح oo dowladda hoose anfasaxda oo warqad la sii lankaasa lagu gelinayso dhisada marka hadalkaani taasoo ku saabsan yahay dhulkana ma isku binaaw macnaha dhuloo isku binaaw oo macnaha baas may la raawisa baasow sabab la isku binaaw maya dhul qorshe lagu leeyo dhuloo way la raawisa weliusan binaaw inii loogi walna lahanweedu ma isku binaaw marka dhul dowladda qorshayti oo may la raawisa danguudan qorshayda inay ada dhisi doona malka ogolaado marka dadkaasay way gudigaan inayoo arrintaasay ku tacdiraan waana lanka arrin muddo kaleed dowlada koonfur galbeed ayaa dhowr jeer hore marhan ku saartay in lagu guura goowo danta guuda si lanka hirgeliya goowo bulshada lanka adeegowa